أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuraة التaqاabun waana suuradda ay ugu yani sabaxooyinka ugu danbeyso suuraة التaqاabun waa madaniya waa qur-aankii bacda اlhijra soo degay calىa qowli الأkhariin culimada qaar waxay leeyihiin waa makiya dhowr aayadood ma ahani khilaaf baa marka ku jiro sida loo badan yahays waa inay madaniye ay tahay ibnu cabaasna waa laga wariyey oo waxaa laga wariyey nasalat suuratu taqaabuni bilmadinati bay kusoo degtay buu yidhi madaniya marka la yidhaahdana waa wixii bacda alhijra soo degay uun qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddan marka magac kale ma laha suuratu taqaabun unbaa la yidhaahdaa waxayna ku jirtaa yowma yajmacukum liyowmi اljamci dalika yowmu taqaabun meeshaasaana marka macnaha taqaabun iyo yaan ku sheegi doonaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yusabixu waxaa u tasbiixsanayo oo ilaahay ceeb iyo nuqsaan ka hufayo lilaahi alle maa shay fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday lahu lilaahi alla unbau u sugnaaday almulku boqortooyada alla unbay u sugnaatay ama maamulka alla unbau u sugnaaday walahu walilaahi alla un keliya ayuu u sugnaaday alxamdu ammaan dhammaanteedna isagaa leh wa huwa alle isagu calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun waa midka awoodo huwa alle isagu alladii allihii weeyaan khalaqakum idinka idin abuuray faminkum idinkii kaafirun baa idinka mida ku kufriyey oo rabbi ku kufriyey ku kufrinayo wa minkum idinkii muuminun baa idinka mida mid alla rumaynayo wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan basiirun midkii arkid badan meesha marka tasbiixdii baa marka alleh inay ciraryaalo ahlu samaawaat iyo ahlul ardiba inay rabbi hufayaan oo nasahayaan bima fiihim jamaadaad iyo keyrkoodba lahu lmulku marka waa istinaaf waa isti'naaf dhacaayo mowqica tacliil ayuu dhacayaa macnuhuna waxa uu yahay sababta rabbi ciraryaalo iyo dhul iyo dadka dhulka joogo iyo dadka cirka makhluuqa cirka joogaba ay rabbi nuqsaan iyo ceeb uga hufayaan maxay tahayna lahu isaga keliya unbuu u sugnaaday almulku maamulka tadbiirka iyo maamulka isaga unbuu u sugnaaday alimaamu طabari wuxuu yihi lahu lmulku mulkigiibaa u sugnaaday maadin qadaa'uhu wuxuu xukumaa waa fulayaan fii dalika kullihi kaagaas oo dhan naafidun fiihi amruhu dhul iyo cirba amarkiisa ayaa ku fulaya alle sidaabuu marka wuxuu ku mutaystay maadaama isagu koonka uu maamulayo dhul iyo cirba isagu un uu maamulayo tasbiix marka waa istaahilaa isaga unbaa istaahilo walahu walilaahi alla unbay unbaa iskale alxamdu ammaan dhammaanteed walahu lxamdu iyaduna waxay tahay ay lahu xamdu jamiicihim dhul iyo cir waxa joogo ammaanista ay sameynayaan iyo ammaan asaga unbaa iska leh ammaantooda lianna jamiica man fi man fii dalika waxaa dhulka iyo cirka ku sugan oo dhan oo min alkhalqi ah khalqigu laa yacrifuuna alkhayra ilaa minhu khayrka ma garanayaan ilaa ilaahay xaggiisa unbay khayrka ka garan karaan walaysa lahum raasiqun mid arsuqayaana ma jiro siwaahu isaga kasoo haray falahu xamdu jamiicihim marka kulligood isagaa kule ammaanta dhammaan allah kule marka ammaan maadaama koonka wax joogo ha yaraado ha weynaado dhammaan waxa koonkan ku dhex sugan isaga uu arsuqo isaga uu maamulayo hadday masaalixdooda inay tahay in lagu hagana isaga xaggiisa marka ay ka helayaan sidaasi maadaama allah uu sidaa yacni uu leeyahay oo risqigiisu waasic meel walba u noqday tadbiirka iyo maamulkiisuna uu waasac noqday hadda ammaan marka dadka ammaanta ay wax ammaanayaan allah iskale marka isagaa ku leh inay ammaanaan sababtoo ah kulligood isagaa arsuqo wa huwa alle calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadirun midka awoodo waayo alleh huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idinka idin abuuray fa minkum idinkii kaafirun mid kufrinayaa idinka mid ah wa minkum idinkii mu'minun baa idinka mid ah ku alla rumaynayo oo mulkigiisaba waxaa ka mid ah wax kasta inuu isaga maamulayo kan alla rumeeyey iyo midkaan alla rumayninba alla subxaanahu watacaala isagaa khalqay dadka iyo acmaashooda labadaba isagaa khalqay oo abuuray ibnu cabaas marka waxaa laga wariyey inuu yidhi ina allaha khalaqa bani aadama ilaahay bani aadamka ayuu abuuray mu'minan wa kaafiran mu'min iyo gaal ay ahaan ayuu u abuuray huma yuciiduhum yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana waa soo celinayaa kamaa khalaqahum mu'minan wa kaafiran dadka markay alla uu abuurayo adduunka joogaan isagaa abuuray mu'minnimo iyo kaafirnimoba isagaa kuayaa abuuray qiyaamihiina waa celinayaa sidii uu markii hore u abuuray ayagoo ah buu u celinayaayo mu'minan wa kaafiran tafsiir waa sidaas tafsiirka kale waxau leeyahay ubay ibnu kacab ayaa ibnu cabaas ka warinayo qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama ina algulaama aladii qatalahu lkhadiru calayhi asalaam dubica kaafiran wiilkii uu dilay khadir oo suuratlkahfi aan kusoo marnay khadir uu markaa dilay isagoo yar uu dilay oo nabiyullaahi muusa uu yihi aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad ji'ta shay-an nukran uu yihi nabiyullaahi muusa wiilkaa markii alla uu abuurayay wuxuu abuuray isaga waxaa lagu waxaa lagu shabadeeyey oo markaa lagu dhajiyey gaalnimo marka yacni koonkan aayadda macnaheedoo guud waxa uu yahay koonkani wax ka jiro oo maamulka alle ka dhex bixi karaa ma jiraan wey kii gaal noqdayna maamulka allo ku dhex jiraa uu gaal ku noqday kii noqday mu'minna maamulkii alle dhexdiisa unbuu ku noqday qadaha iyo qadarka alle waa shaamil khayr iyo sharba waa shamlina saa darteed marka haddii la yihaha gaalku ilaahay mu'minnimow u doortay mu'minnimo ayuu yacni qadar ahaan oo u rabay laakiin isagiibaa markaa gaal noqday waxay noqonaya ilaahay wuxuu qadaray inuu samay karin ee rabbi waxa uu qoro uu qadarana waa samayn karaa bannaanka inuu keeno waxba kuma aha marka meeshaasi marka afcaasha addoommada rabbi baa abuuray subxaanahu wa tacaala sida ayaga muuqaalkoodaba isaga uu u abuuray marka wax maamulka alla ka baxayo ama dhinac uga bixi karaa ma jiro waay wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan basiirun midkii arkid badan waay marka markaan leenahay gaalka iyo ficilkiisaba rabbi baa abuuray yaa laakiin gaalnimada yaa ku sifaysanna bani aadamka gaalka ah waayo qofka ficilka isaga ou sameeyaa tilmaan looga sameeyaa oo adigu markaad hadda ilaahay u sujuudaa maxaa lagu dhahayaa saajid markaad rukuucdaa raakic ayaa tahay ee ilaahay baa rukuucayoo sujuudayana la dhihi maayo laakiin nisbada uu rabbi ku lahaanayaa waa maxay rukuucdaada iyo sujuudaada ilaahay baa abuuro adigana allah ku abuuray ficilkaagana allah abuuray allah marka waa khaaliq addoonkuna waa faacil kan wax samaynayo saa darteed marka maadaama addoonku uu isagu wax samaynayo waxa uu samaynayo addoonkaa tilmaamo ay u noqonayaane rabbi tilmaan ma u noqonayo rabbi wuxuu ku leeyahay oo uun keliya inuu khaaliq ka yahay oo uu isagu yacni maamulayo uu qadarayo sidii isaga uu rabo ayaana soconayso xikmad baana ka dambayso hadaad dhahdo ilaahay gaalku muxuu u abuuray dee xikmad baa ku jirta khayr iyo sharba rabbi markuu abuurayo subxaanahu wa tacaala khalaqa alla wuxuu abuuray alsamaawaati ciraryaala ayuu abuuray waalarda dhulka ayuu abuuray alle bilxaqi ayuu ku abuuray xaqnimo ayuu u abuurayoo in isaga keliya la caabudo wasawarakum waa idin muuqaal siiyey alle waa idin sawiray fa axsana waa hagaajiyey suwarakum muuqaaladiina wa ilayhi ila llaahi alle intii ka ah unbaa almasiiru meesha loo ahaanayo ay tahay yaclamu alla waa ogyahay maa ayuu alla ogyahay fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ah wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa waxa tusiruuna aada siraysanaysaan iyo wamaa waxa tuclinuuna aada muujinaysaan wallaahu alle caliimun mid ku ogaal badan waayo bidaati suduuri laabaha waxa ku yacni u saaxiibka aho ku dhex jiro khalaqa asamaawaati waalarda jumladan marka waa istinaaf bayaani ah waay fa minkum kaafirun wa minkum mu'minun ayayna bayaan u tahay waayo waay waxaa la caddaynayaa qeybsanka ay dadka gaal iyo muslin u qeybsan yihiin qeybsanka ay dadku u qeybsan yihiin gaalo iyo mu'miniin muxuu ka dhashayna wuxuu ka dhashay xaqii alla ou cir iyo dhul u abuuray ilaahay markuu cir iyo dhul abuuraya xaqu u abuuray xaqu waa maxay isaga in la caabudo taasay dadka ku qeybsameen oo ay ku noqdeen fa minkum mu'minun wa minkum kaafirun marka istinaaf bayaani waayo fa minkum mu'minun wa minkum kaafirun taas oy dadku ku qeybsameen kaanaka inaad leedahay marka dadku maxay ku qeybsameen oy gaal iyo mu'miniin ay ku noqdeen ee xaqa ilaahay waay waxay saa u noqdeen ninna xaqii allow qaatay u istaagay fuliyey rabbi keliya buu caabuday midna xaqii alla waa dafiray marka istinaaf bayaani ah weeyaan marka aayaddan ayaa ku jiro khalaqa samaawaati samaawaat ayuu alla abuuray waalarda dhulkii buu abuuray bilxaqi buu ku abuuray xaq ayuu ku abuuray xaqaasina in keligii la caabudo wasawarakum waa idin suureeyey alle muuqaal ayuu idin yeelay fa axsana waa hagaajiyey alle suwarakum muuqaaladiinana waa hagaajiyey oo bani aadamkii laba lugood ayuu ku taagan yahay gacmihiisii lugihii waa ka sareeyaan xubnihiisii waa isku miisaaman yihiin madaxiisii kor buu jiraa iyo wejigiisii ugu sharafta badnaa lugihii iyana way fooraraanoo hoosay jiraan markuu wax soo qabsanayo gacanuu wax kusoo qabsadaa baynamaa xayawaanka afka uu wax kusoo qabsado qaarkiis afa yacni madaxiisu waa foo waa xayawaanku wuu fooraraa madaxiisa oo isaga marka qaarkiisa dambe iyo qaarka horeba waa isla siman yihiin marka bani xayawaannimada waa u munaasab bani aadamnimadana sidaana u munaasaba mid walba ilaahay wuxuu dhigay meeshii u munaasabka ahayd oo noloshiisii u fiicnayd marka bani aadam laakiin yaa ugu qurux badan marka la yidhaha xayawaanka iyo bani aadamka muuqaalka bani aadamkaa ugu fiican marka bani aadamkiin xayawaan lagu tilmaamo ama xayawaan uu ka yimid iyo la yidhaha wax ilaahay ka karaameeyey in lagu sheegaa waa gardara ee qalad wailayhi ila llahi alla intii ka unba almasiiru meesha loo ahaanayo ay tahay yaclamu maa fi samaawaati yaclamu alla wuu ogyahay maa waxa ayuu ogyahay fi samaawaati ku sugan iyo walardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan wayaclamu alla waa ogyahay maa waxa tusiruuna aada siraysanaysaan iyo wamaa waxa tuclinuuna aada muujinaysaan wallaahu alla caliimun weeyaan kuku cilmi badan bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah alam yaأtikum naba اladiina kafaruu min qablu fadaaquu wabaala amrihim walahm cadaab aliim alam yaأtikum miyounan idiin imaanin naba-uladiina kuwii khabarkoodii iyo warkoodii kafaruu kufriyey min qablu min qablikum idinka hortiin kuwii gaaloobay warkoodii miyuunan idiin imaanin fadaaquu waxay dhadhamiyeen markay kufriyeenba fadaaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkooda baaskiisii ayay dhadhamiyeen fi dunyaa bay ku dhadhamiyeen walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinaya ayay yowma alqiyaamati leeyihiin laba cadaab baa isugu darmayo kan adduunyada iyo kan aakhirada marka kufaaru makaa lala khitaabayaayo alla wuxuu leeyahay alam yaatikum miyownan idiin imaanin naba-u ladiina kuwii khabarkoodii warkoodii kafaruu gaaloobay min qablu ay min qablikum idinka hortiin kuwii kufriyey waa umamkii marka iyaga ka horreeyey min qablu marka kafaruuday ku tacalluqaysaa fadaaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkoodii baaskiisii bay dhadhamiyeeno ay laxiqahum min alcadaabi fi dunyaa dunyada dhexdeeda cadaab ayaa yacni maa laxiqahum min alcadaabi fi dunyaa wixii iyaga haleelay oo cadaab ah adduunyada dhexdeeda walahum waxay leeyihiinoo waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo fi laakhirati waay midkaasna ayb marka tanna caaqibada kufriga iyo ma-aalkiisii iyobuu rabbi uu sheegay dalika biannahu kanat ta'tiihim rusuluhum bilbayinaat dalika kaagaasi waaqicun mid dhacayo waay ama xaasilun mid xasilayo waay biannahu muxuu ku xasilayo qoomamkaa horena loo halaagay oo cadaabna xanuun badan marka aakhiro ay u yeesheen biannahu bisababi annahu shanigu inuu yahay darteed kaanad waxay ahayd ta'tiihim inay u imaaneysay rusuluhum rusushoodu inay u imaaneysay bilbayinaati xujooyin cadcad ay ula imaanayeen faqaaluu waxay markiiba yidhaahdeen markay rusushii u timid abasharun ayahdiinaa ma waxaa na hanuuninaya basharun bashar miyaa yahduunanaa na hanuuninaya annaga fakafaruu way kufriyeen watawallow way jeesteen oo xaqii bay ka jeesteen wastaqna allaahu alla waa ka deeqtoonaaday canhum yacni xaggooda ama can iimaanihim iimaankooda alla wuu ka deeqtoonaay wallaahu alla haniyun weeyaan alla addoommadiisa ka maarmo oo ka deeqtoon xamiidun maxmuudun la mahadiyo sababka marka adduunyadiina loo ciqaabay qiyaamo markay tageenna cadaab ay u yeesheen cadaabkaa marka maxaa sabab u ah kufrigaa sabab u ah rusushii oo lagu gaaloobo xaqi oo laga jeesto labadaabaa marka sabab looga dhigay ciqaabka marka alla wuxuu leeyahay daalika kaagaas oo cadaabkaas inay qiyaamaha yeelanayaan xaasilun mid xasilayo waay ama waaqicun calayhim korkooda ku ku dhacayo waay sababtuna waa maxay biannahu biana sha'na walxadiid sheekada ama yacni shaniga biannahu bisababi annahu shaniga inuu yahay darteed ayuu cadaabkii ugu dhacay shaniguna waa maxayna kaanat ta'tiihim waxay ahayd ta'tiihim inay ula imaaneysay rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad faqaaluu waxay yidhaahdeen abasharun yahduunanaa marka laba laba wej oo icraabaa ku jirto in la yidhaha mubtadaya khabar laga dhigaba abasharun bashar miyaa yahduunanaa annagana hanuuninaayo ama in la yidhaah waxaana ka fiican sidan dambe min baabi lishtiqaal in laga dhigo istifhaamkuna wuxuu gaar ku yahay marka baabulishtiqaalka la joogo jumla ficliya yani qaalib ku yahay uu leeyahay isaga marka abasharun waxay noqonaysaa faacil laakiin caamilkii waa loo soo qadarayaa caamilkaasna yufasiruhu maa bacdahu baa fasirayo yahduunanaada danbaa fasirayso marka waxay noqonaysaa ayahdiinaa basharun bashar miyaa annaga na hanuuninaya yahduunanaa mana hanuuninayaan waa min baab alishtiqaal marka ayb sidaasaana marka yacnii ay aada ugu ugu yacnii yaa yaa xoog badan labadaas labada icraab midda dambaa xoog badan yahduunanaa bay yidhaahdeen marka yahdiinaa ma aynan dhihine waawgii jamaacaday la imaadeen maca ana basharun lafdi mufrada uu yahay laakiin lafdi mufrada ha ahaadee liannahu maxaa yeele lahu macna aljamci laakiin basharun marka la yidhaha jamac macnihiisoo wataa bashar marka la yidhaha waa dad badan soo maaha dadka badani marka macna aljamci baa meesha laga urinaa oo ku jiro mar haddii macna aljamci uu ku jiro ayaa waawuljamaacihi marka loola yimid oo yahay duunanaa loo yiri ayb yacni marka faqaaluu waxay yidhaahdeen markay rusushiiba u timid iyagoo isweynaysiinayo ayahdinaa basharun miyaana hanuuninaya yahduunanaa mana hanuuninayaan bashar yacni waxay qariibsadeen in bashar maslaxadooda uu u sheegi karo waana meel aada iyo aada looga hoogay waayo arrintan waayo ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid a bashar inuu dadka usoo diray bashar ayaga la xanuunsanayo oo iyaga ku luqad ah oo iyaga waxa dhibaya isna ay dhibayaan ee ay la socon karaan baa rabbi usoo diray war basharkaa raaca aan soo diray wanaag buu idinku hanuuninayaa waa ku daya kartaan ayaa la yidhi waaba kibiray ka qaadeen akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum qof iyaga ka mida inaan u waxyoonaybay la yaabeen wamaa manaca annaasa an yu'minuu id ja'ahum lhudaa ilaa an qaaluu abacatha allahu basharan rasuula ilaahay ma bashar rasuulou soo bixiyey bay taasaa ka celisay xaqa bani aadamkuna mar walba waxaa ku jiro nafsadiisana waa la weyn tahay qeyrkiisna waxba uma ogola oo tartan ayaa kala dhexeeya marka wuxuu dhibsadaa bani aadamku war maslaxadaada qof kula mid ah kuu sheego ma ogola dagaaluu ka xigaa arrintaasna haddana maslaxadii maku dhismi karto ilaa qof uun dadkii ka mida unbaa arrintooda maamuli karo maslaxadooda tusi karo haddii kale malaa-ig miya awalba tusi lahayd waa maya laba dhinac waayo marka meeshaasi dhinac waxa ay tahay adiga qofka wax kuu sheegayo waa qof adiga kula midoo bani aadama uunbuu ku dheeryahay waxa uu ku dheeryahay ayaa isagana lagu adoonsaday inuu kuu sheego maslaxadaada halkaa inuu kaa baro arrinka kale waxay tahay markay dad meel joogaan qof inuu maamulo oo dhowr qof ma wada maamuli karaan qof unbaa maamulayo taladoodu marka qof ay u dhiibaan oo qofkaa uu maamulo iyaga marka waxaa maslaxadoodu ay ku jirtaa qofkaasna waxaa la faray inuu maslaxadooda ku maamulo iyagana waxaa la faray inay maslaxadaas lagu maamulayo qofkaa inay u daayaan oy uga dambeeyaan ku gacan siiyaan yaa loogu talagalay labadiiba marka bani aadamku xoogaa kibira isaga jiro nufuustooda haddana marka adduun iyo aakhiro waxba lagu faa-iidi maayo haddii la khilaafo sidaa marka saa darteed allah wuxuu leeyahay nimankan marka waxay yidhaahdeen abasharun yahduunanaa bashar annaga nala mida maan hanuuninayo fa kafaruu way kufriyeen markiiba waa diideen xaqii watawallow way jeesteen wastagna allahu ilaahay waa ka deeqtoonaaday ee alla waaba ka deeqtoonaay awalba iimaan muxuu ka deeqtoon yahay can iimaanihim iimaankoodiiba waa alla ka deeqtoonaaday wax xaajo ah iyo dan ana kama laha iimaankooda marka istignaa bimacnaa marka waxaa weeyaan haniya waa ka deeqtoonaaday unbaa la ysaga macnayna siinkan iyo ta-danna mubaalaga ama ayaa isagi ayaa ayaa marka macno mubaalaga unbaa laga macnaynaa markaan wallaahu alle haniyun weeyaan mid addoommadiisa ka maarmo oo ka deeqtoon xamiidun maxmuudun la mahadiyo zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcahuna huma latunaba-una bimaa camiltum zacama aladiina kuwii waxay ku andacoodeen kafaruu kufriyey an lan yubcathuu inaan lasoo bixinaynin qul waxaad tidraahdaa balaa inaan laydinsoo bixinaynin iska daaya waa la idinsoo bixinayaa warabbii rabbigay baan ku dhaartay latubcathunna lawallaahi tubcathunna la idinsoo bixiye oo la idinsoo bixiye huma markaa dabadeed latunaba-unna waa la idinku waramayaa oo la idinku waramayaa bimaa kii camiltum aada samayseen ood ku camal fasheen baa laydinku warama wadaalika kaagaasina cala allaahi alla korkiisa yasiirun mid aada ugu fudud marka alla wuxuu ka cabiray gaalada marka kufaaru quraysh usuusha iimaanka ee ka qaldanayd waxaa ka mid ah bacthi iyo yowmul aakhir inaynan rumaysnayn marka alla wuxuu ka cabiray inay kuandacoosha zacmiguna waxaa la yidhaahdaa zacama waa madiyat lkadib beenta ayaa lagu gaaraayo lagu fuulaa zacama zacama marka macnaheedu waa sheegtay waa ku andacooday wax aan xaqiiq ahaynood adiga iska sheegataa badanaa loo isticmaalaa waa dhacdaa marmar in loo isticmaalo zacama bimacnaa qaala oo kale zacama aladiina kuwii waxay ku andacoodeen kafaruu kufriyey an lan yubcathuu inaan lasoo inaan lasoo bixinaynin qul waxaad tidhaahdaa balaa arrintu sida aada ku andacoonaysaan ma ahane inaan laydinsoo bixinaynin iska daaya ee balaa waa la ydinsoo bixinayaa haa wa rabbii baan ku dhaartay latubcathunna lawallaahi tubcathunna waa laydinsoo bixin oo laydinsoo bixinayaa marka waxaa lagu adkeeyey dhaar wa rabbii waa dhaar waaw waa waawlqasam latubcathunna laamku waa laamtii muwadaa lilqasam gogol dhig bay u tahay dhaar oo latubcathunna marka la macnaynayo lawallaahi baa laleeyahay tubcathunna nuunu tawkiidna waa lagu daray meeqa wax meeqo usluub oo wax lagu adkeeya halkan lagu sheegay marka nuunu tawkiidku waa usluub dhaartan latubcathunna ku jirtaa ee laamtu ay tusayso waa yacni usluub oo wax lagu adkeeyo wa rabbiida lafteedana waa dhaar labaad oo laba dhaarood iyo nuunu tawkiid baa la yskugu daray sida marka bachigu uu dhab u yahay oo xaqiiq uu u yahay huma markaa dabadeed latunaba-una waa la idiin waramayaa laydinku waramayaa bimaa camiltum wixii aada samayseen marka huma latunaba-unadan waa taraakhin rutbiyun waa taraakhi oo rutbi ah waay xagga darajadu ay u kala dambeeyaan waayo in loo sheego wixii iyaga ay camal faleen yani in loo sheego wixii iyaga ay camal faleen waa ka muhiimsan tahay ahamu min ihbaati اlbachi bachi sugitaankiisu waa kasii muhiimsan tahay id huwa alcilatu lilbachi yacnii bachigii in la sugo iyo in iyaga acmaashooda looga waramo labada ayaa muhiimsan in acmaashooda looga waramaa muhiimsan waayo dadka waxa loo soo bixinayaba waa maxay in acmaashooda loo sheego xumaanaad samaysay abaalkaagu waa saa wanaag baad samaysay jannaad gelaysaa ujeeddada bachiguba waa in laysu waramo oo dadka acmaashooda loogu waramo marka maadaama aan kan ujeedku uu yahay ayaa isaga marka huma ayaa waxaa la isti bachigii markii la qariray huma latunaba-una baa la yidhi taraakhigaani marka humada ay wadato waa taraakhi oo xagga rutbiga oo xagga darajada wey waa ku kala koreeyaan oo midkan baa marka yacni ah ayaa aada aham usii ah waayo ujeedka bachigaba waa tan in dadka loogu waramo waxay ku camal faleen in loogu waramo waxay sameeyeenna maxaa ku hoos jirana in lala xisaabtamaayo oo la naarayo ama la jannaynayo wadalika kaagaasina cala llahi alla korkiisa yasiirun mid aada ugu fudud waay fa aaminuu billahi wa rasuulihi fa-dan waa faa-u lfasiixa macnuhuna marka waxay caddaynaysaa shardi muqadar ah oo macnuhu waxaa weeyaan faidaa calimtum maa dukira wixii lasoo sheegay haddaad ogaateen ood maqasheen haddaba fa aaminuu iska rumeeya waay marka fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeya wannuuri nuurkii rumeeya alladii nuurka oo anzalnaa aan soo dejinay waa qur-aankii wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun hoos mid u og aada u og saddex rukni oo arkaanta iimaanka aayadan lagu sheegay aliimaanu billaahi aliimaanu birusul iyo aliimaanu bilkutub qur-aankii ile kutubta isagaa yacni hadda ka joogo kitaab aan la bedelin isaga marka iimaan khaasa ayuu sii rabaa rasuulkii nabiyullaahi maxamed isagaa dhex joogay rusushii kalena iyaguna marka de waa risaalada nebigoo la rumeeya waxay keensanaya rusushii kale in la rumeeyo ayb suuraddu marka waxayba aada uga warramay arkaanta iimaanka aada uga waramaysaa faaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warasuulihi rasuulkiisii rumeeya iyo wanuuri nuurkii rumeeya alladii nuurka oo anzalnaa aan soo dejinay qur-aanku maxaa nuur loogu tilmaamay iftiin waayo xaq iyo baatil baad ku arkay xalaal iyo xaaraan baad ku arkaysaa yacni thawaab iyo ciqaab baad ku kala garanaya asbaabahooda dadka wanaagsan iyo dadka xun buu kuu sheegayaa mucaamaladii aada dadka kula dhaqmi lahayd baad ka helaysaa iftiin waayo isaga wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun guntooda midkii aada u og wahay yowma yajmacukum liyowmi ljamci dalika yowmu taqaabun yowma maalin baa acmaashiina la idinku waramaa latunaba-unaan ku tacalujinaynaa yowmadan yowma maalin baa la idiin waramayaa acmaashiina la idinku waramayaa yajmacukum alla uu idin ururinayo liyowmi ljamci fii yowmi ljamci isu soo ururinta maalinteeda dhexdeeda yuu rabbi idinku soo ururinayaa dalika kaagaasi yowmu taqaabuni isdagidda maalinteeda waay waa maalinta la isdagaayo waman qofkii yuumin rumeeyo billaahi alla qofkii rumeeya iyo rumeeyo wayacmal sameeyo saalixan camal hagaagsan yukafir ilaahay asturee canhu xaggiisa sayi-aatihi xumaanyaalkiisa ka asturee wayudkhil geliyehu isaga alleh wayudkhil alla geliyehu mankaasi jannaatin jannooyin tajrii ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda lanahaaru webiyaalo khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannadaa dhexdeeda abadan weligood kuwii ku waaraya xaalay yihiin dalika kaagaasi alfawzu liibaan waaye alcadiimu aada u weynin badan yowma yajmacukum liyowmi ljamci liyowmi ljamci waa maalinta aakhiro waayo dadka khalaa'iqda kuwii ugu horeeyey iyo kuwii ugu dambeeyey jinnigii iyo insigii ayaa hal goob laysugu soo ururina marka waa maalin lagu soo ururayo dhexdeeda yowma maalin buu rabbi acmaashiina idinku waramayaa yajmacukum ou alla idin jamcinayo ou idinsoo ururinayo rabbi liyowmi ljamci marka laamkaani waxaa bannaan in laga dhiga bimacnaa fii in laga macneeyo liyowmi ljamci ay fii yowmi ljamci maalintaa marka yacni dadka laisoo isu soo ururinta maalinteeda dhexdeeda buu rabbi idin idin jamcinayaa macna waa sidaa macno kalena in laga dhigo liyowmi ljamci bimacna tacliil laamka laamu tacliil in laga dhigo bimacnaa tacliil macnihiisu inuu yahay marka laqbadu see noqonay yowma maalin buu rabbi idinku waramayaa acmaashiina yajmacukum ou alla idin ururinaayo idinsoo ururinaayo liyowmi ljamci muxuu idiin soo ururinaana liajli yowmi ljamci maalinta dadka laysu keenayo laysku ururinayo darteed maalintaa darteed baa laidin ayaa la idinsoo ururina laamku marka macno marna waxaan ka dhignay macno darfiyaan ka macnayna darfiye marka macno majaazi a waay markaas leanna laamku wuxuu xaqiiqo ku yahay milki iyo waxyaabaha amaa darfiya marka isticaara ku jirto fiidii macnaheedii baa lasoo qaatay markaasaa laamkii lagu macneeyey marka macnana macna darfiya waa bimacnaa fii marna litacliilaan ku macnayna midda saddexaadna waa litawqiit laamta in tawqiit laga macneeyo laamta tawqiitka laga macneynayo bimacnaa cinda way cinday ku macno tahay marka macnuhu wuxuu noqonayaa yowma maalin buu rabbi idinku waramayaa acmaashiina yajmacukum ou idin ururinayo idinsoo aruurinayo liyowmi ljamci cinda yowmi ljamci isa soo ururinta maalinteeda agteeda maalinta agteeda laidin keena macnaha marka tawqiidna waa laga macneeyaa ayb oo bimacnaa cinda dalika kaagaasi yowmu taqaabuni waayo isdagidda maalinteeda taqaabun algubnu qubni luqada carabiga waxaa lagu yiraahdaa wax qaali ah marka lagaa qaato wax yar oo raqiis ana bedel laguu siiyo maalan badeeco aada suuqa ku haysato lacag aynan joogin marka lagaa siiyo qofkaasi waxaa ku dhacay baa laleeyahay qubni waa la dagay waa la dhacay badeecadii waa lagu dhacay waa qubni haddii adiga lacag badan lagaa siiyo badeeco iska taafihoo eber ah oo iyadoo kale maalan ay joogto kun shilin haddii boqol kun lagaaga qaato lagaaga gato adiga markaa waa dhacan tahay qof waxaa tahay la dagay yowmu taqaabun marka maxaa loogu magacaabay aakhira marka yowmu taqaabun waxaa loogu magacaabay boosaskii qof ma jiro ilaa qiyaamuhu wuxuu boos ku leeyahay boos janno iyo boos naar naartana boos uu ku leeyahay jannadana boos qof kasta gaalka marka booskii ou jannada ku lahaa waxaa ka dhexlaayo ka qaadanayo mu'min ninkaa marka wax fiicana laga qaatay soo maaha bedel muxuu qaatay bedelna dab iyo naaro u qaatay ilaahan ka magan galnayna qofkaasi marka waa dhacan yahay maalin weliba aan yacni maalin maalin aynan ka dambeynin baa qofkaa la dagay ou dhiban yahay qofkaa marka xaalad adagaa haysato taqaabun markaan saa ka macnayno ficilkii marka waa ficil tafaawud laba dhinac ka guntan maayo haabana marka la yidhaha haabana macnaheedu marka waxuu noqonayaa labada qofba waa isdageen marka bedel maadaama uu jiro marka oo ninkanna booskii jannada laga qaatay qofkii mu'minkaana booskii naarta laga qaatay oo gaalku uu qaatay meeshaa ninka gaalkaa marka waa la dagay waana xaq dabcan macnahaas marka yacnii yaa yaa laga wadaa dalika yowmu taqaabun marka wixii aduu aada soo shaqaysatay haddii aayar lagaa qaato waa halis waay waxyaabaha marka camalkaagii qof uu si dhib yar uu kaaga qaadanayo waxaaba ka mid a inaad dadka dulmiso haddaad dulmi ku kacdo waxaan aada samaysanayso dad kale aada u sameynayna iyada lafteeda waa nooc qubni ah waay waa lagu dagay qiyaamaha markaad camalkaagii inuu kuu qabto aada rabtay waqtigaad ugu baahida badnayd ayaa camalkaagii wax kuu tari waayey nin kale oo aada adduunyada ku dulmisay ayaa iska daldashay waxaagii salaadaadii soonkaagii sakadaadii acmaashiibuu kaa qaatay adigii naar baad gashay isagiina jannou galay acmaashaadii sow kaaga aruursanaya qofkaasi waa degan yahay isagana dulmiga adduunyada ayaan yarow jiraa ma badno waqtigiisu marka uu ugu dheeraadana waa marka intuu kula dheeraado aad la dhimato dhimashanaad waxaa weeyaan qofku cumrigiisu waa iska xadidan yahay waaba la dhimana marka dhib yar ayuu qofkaasi dheef badan ku helay ninkaanina acmaal uu kusoo dhibtooday ayaa aakhira si fudud looga qaatay oo qof kale la siiyey marka acmaashu waxay u baahan tahay mashhadul ricaaya camalka aada samayso inaad ilaalsato waman qofkii yuumin rumeeyo billaahi alla qofkii rumeeyo wayacmal sameeyo saalixan camalan camal camalkaoo saalixan wanaagsan yukafir asture alle canhu xaggiisa ka asture sayi-aatihi xumaanyaalkiisa haddii marka xumaantii lagaa qariyeyba waana lagu dhaafay ciqaabteedana waa la dhaafay wayudkhil alla geliyey hu mankaasi qofkaasi jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar beerayaalo ay dureereyso hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiin xaal idinkuwi waaraya fiiha jannaadka dhexdooda abadan weligood dalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo alcadiimu weynin badan waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaaika asxaabu nnaari khaalidiina fiiha waladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey ulaa-ika kuwaada asxaabu naari naarta dadkeeda waay khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraayo fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waaraayo wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado ayaa baas leh kuwii kufriga la yimid aayaadkeedna beeniyey alla wuxuu leeyahay naarta ayaa ay dadkeeda yihiin khaalidiina fiiha iyagoo ku waarayo wa bi-sa almasiir maa asaaba min musiibatin maa asaaba kuma dhacdo min musiibatin ay musiibatun musiibo kuma dhacdo axaddan qof ilaa biidni illaahi ilaa idinka alla unbay ku asiibtaayo ugu dhacdaa yani qadaha iyo qadarka alla maaha wax kale uguma dhacdo waman qofkii yu'min rumeeyo billaahi alla qofkii rumeeyo yahdi alla hanuuniyee qalbahu qofkaa qalbigiisa hanuuniyee wallaahu alla bikulli shayin shay dhammaantiina caliimun kii ku cilmi badan mar haddii marka gaaladii murankoodii iyo laga soo hadlay dad laba kooxna la kala noqday fa minkum kaafirun wa minkum mu'min mu'minkii gaalka xaggiisa dhib ayuu ka helaa oo gaaladii marka mu'minkii waa dhibayaan oo iimaankiisa dartii bay ku dhibayaan ee dhibkaasi waxaa la leeyahay iskaga dulqaata oo ku sabra oo in qadar alle uu yahay ogaada qalbigiinana ha hanuunsanaado markay musiibada jirta dhexdeeda qalbigiina marka yacnii ha hanuunsanaado taana waxaad ku helaysaan inaad alla aada u rumaysaan marka tarkiibka hadda maa asaabada iyo aayadihii aan soo dhaafna meeshaas waay mar haddii gaala iyo mu'miniin loo kala qaybsama gaalkuna min shanihi mu'minka inuu dhibo ay tahay dhibkaa allah idiin qadareeye iska sabra waay macnuhuna maa asaaba asaabadan marka mafcuulkeedii waa la gooyey ay axaddan unbay ka dhigan tahay ama maa asaabakum in la yidhaahdo maa asaabakum idinma asiibin oo idin asiibi mayso min musiibatin ay musiibatun mintu waa zaa-ida waay maadaama ay nafyi ku dhex jirto nakirana ay ka dambayso nafyi iyo shibhu nafyi hadday min nakiro ka dambayso ay dhacaan mintu waa markay zaa-ida ahaa jirtay waa ayb min musi waana faacil hadda marka min musiibatin ay musiibatun musiibo idinkuma dhacdo ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa unbaa idinkula dhacaysaa ilaa biidni illaahi marka ilaa biqadaa illaahi wa iraadatihi wa qadarihi waa man qofkii marka arrintan waa xaqiiq marka xaqiiqdaas marka qof dadka muuminiinta quluubtooda inay gashaan la rabaa musiiba ma dhacdo ilaa ilaahay idinkii iyo qadarkii unbay ku dhacdaa sabarsiinay kuu tahay intaas marka adiga marna inaadan ka fakanaynin oodan ka baxsan kari lahayn ayaa ayaad ogaanaysaa mar haddii maamulkii alle qadarkii alle ay gashay qadarka allena naafidun waa fulayaa un si kasto waman qofkii yu'min rumeeyo billaahi alle qofkii rumeeyo muxuu rumaynayaa marka see alla u rumaynayaa musiiba inaynan dhicin ilaa qadar alle inay ku dhacaysa maahane si kale inaynan u dhacaynin qofkii sidaa aamino yahdi alla hanuuniyey qalbahu qalbigiisa yaqiin ay yuwafiqhu lilyaqiini yaqiintou waafajinayaa xataa yaclama ilaa uu ogaado ana maa asaabahu lam yakun liyuqdi'ahu ilaa uu ogaado wixii asiibay inaynan gafaynin wamaa akhda'ahu wixii gafayna lam yakun liyusiibahu inuunan marnaba heli lahayn fayusalimu liqadaa'ihi ilaahay qadihiisii buu marka sallimayaa oo u deynayaa ibnu cabaasaa marka macnahaas oo kale laga hayaa saciid ibnu mansuur ayaa warinaya ibnu mascuud isaga laftiisa waxaa laga hayaa waman yu'min billaahi yahdi qalbahu waa qofkii marka yacni musiibada markay ku dhacdo qada alley qadar alle inay tahay rumeeyo sidaa u yaqiiniyo musiibada marka ay dhacdo marka dhowr waxyaaboodaa dadka laga rabaa ta koowaad waxa ay tahay qofku inuu ogaado horta annahaa inay yacni musiibada ay dhacayso biqadaa illaahi wa qadarihi waa kow inaad taa rumayso qadar alle inay tahay labo xikmad alle inay ku jirto oo ilaahay subxaanahu watacaala masaa'ibta markuu dadka ku ridaayo xikmad baa ku jirta ama aan garanno ama yaanan garanin qaarkeed waa garo karnaa oo markay dadka qaar maalan haddaad xanuun uu kugu dhaco ama dhibaata inay qofkii ku timaado oo baraarugaa laga yaaba dhibaataa ku dhacday waa baraarugay rabbibuu usoo laabtay waa isbedelay dariiqiisii waa toosnaaday ee qofkaasi musiibo maba ku dhicin baa la dhihi karaa waayo musiibadii faa-iideyba u noqotay waa isgaaray taas waa qodob xikmadda waxay noqon kartaa dadka in la kala sooco yaa mu'min dhaba yaa munaafiq ah hadday dadku caafimaad iyo barwaaqo uun iska qabaan ma la kala garan karo ilaahay inuu muujiyo rabaa marka dadka si loo muujiyo marka musiibaa imaanayso dadkii waa soo kala baxayaan wamaa asaabakum yowma altaqa ljamcaani fabiidni illaahi waliyaclama almu'miniin waliyaclama aladiina naafaquu haddaynan dhici lahayn in dagaalkii uxud toddobaatan mu'miniina in lagu dilay nebigiioo la joogo nebigii la daqray oo yani dhib weyn ayaa dhacay dhibkaa weyn dadka unbaa lagu kala soocayay xikmad waayo iyadana tamyiisku laftiisu waa xikmad ayb xikamka alla marka way baday qaar waxaa ka mid a xikamka qofkan la musiibeynayo darajo uunan gaari karin acmaashiisa uunan ku gaari karin ayaa rabbi ou rabaa maalan inuu dallacsiiyo kor u qaado camalkiisiina ma ku gaari karo musiibadan weyn baa ku dhacayso waa sabrayaa darajo weyn baa ilaahay marka kor u qaadaya iyado lafteeda marka waa roonaan qofka loo roonaanayo maahan keliya adduunyada bis in wax lagu feeriyo soo ma garanin qodobka saddexaad ee masaa'ibta fiqigeeda ka mida waxaa ka mid ah qofku inuunan ilaahay malada u xumeynin allaa yusii'a danna billaahi tacaala malada inaan ilaahay loo xumeynin oo dadku markay musiiba ku dhacda qaar intay baroortaan bay waxay yidhahdaan xaggeenna laga galay annaga maa dhib geysanay annagii sidaanaan nahay waa fiicnayn maxaasaan na loogu ciqaabayaa macnaheedu waxay noqonaya inaad ilaahay ka sheeganaysa markaas anigu waxba ma geysanine muxuu ilaahay ii ciqaabayaa qatar waay ee waxaa la rabaa adiga yani murugtaada ku sabar ilaahayna u muuji inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah ambiyada ilaahay saasay ahaayeen laakiin haddaad ilaahay ka dacwooto oo dad u dacwooto wax kuusoo kordhaya male ilaahay unbaad ka fogaanaysaa marka daniga xunna munaafiqiinta iyo mushrikiinta ku jiraa wyucadib allahu lmunaafiqiina wlmunaafiqaati wlmushrikiina wlmushrikaati danniina billahi danna saw-iyaan soo marnay suuratu ali cimraan waxaan kusoo marnay yadunuuna billahi hayra alxaqi danna aljaahiliyati dadku markay musiiba ku dhacdo mararka qaar dadkan waxaad is leedahay qaarkood war ilaahay miyay ka dacwoonayaan banaa mas'alada kale waxaay tahay musiibadii sabr in lagu sabro qadarka sabarku marka waa waajib sabarku qof kasta waajib buu ku yahay waayo allah wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالsabri wالsalaati ina allaha maca aلsaabiriin aayado ka bacdina ilaahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuci wanaqsi min alamwaali wاlanfusi wاthamaraati wabashir الsaabiriin o alla yihi marka istaciinuu bisabridaa waxaa laga fahmaa siyaaqa aayadaha dambe waxaa laga garanaa in laga wado waxa ilaahay idiin keeno kasta ku sabra waana waajib qadarkaas nebigu markuu arkay naag cunugeeda ku kor barooranayso ka dhintay qabri kor fadhiso wuxuu ku yidhi ittaqi llaaha wasbirii war ilaahay ka cabso sabar amar waayo marka amarka alle amarka rasuulkana waajibay keenayaan sabarku marka waa qadarka waajibka ah waxaa dheer marka sabarku inaad raalli ku noqoto musiibada alridaa biqadaa'i illaahi tacaalaa shayga alla uu soo gooyey inaad raalli ku noqoto waa mustaxab iyada waa sunno waayo bani aadamku jirada ma jecla dhimashada ma jecla ilmaha inay ka baaba-aan ma jecla ilaa dadkaasi un dad un iimaan weyn haysto oo rabbi aad u yaqaano unbaa ku raalli noqon kara musiibada bani aadamka dhan marka taasi waajib loogama dhigin ridaha laakiin qadarka sabarka ah waa waajib waayo haddaan la sabrin sabar cagsigiisa maxaa waaye in ilaahay laga caroodo in ilaahay yacnii laga sheegto taana marka waa dembi waa dembi iyada midaana iyadana marka yacni waa qodob sabarkii weliba nabiga sal ll ly slama wuxuu ku taliyey qofkii musiiba ay ku dhacdo ee yiraahdo inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun yiraahdo allahuma allaahuma ajurnii fii musiibatii ilaahu musiibadeyda dhexdeeda ajar igu sii wa akhlif lii khayra minha wixii iga tegay wax ka khayr badanna ilaahu ii dhig booskii qofkii sidaa yihaha nebigu sal l slam wuxuu yihi ilaa ilaahay wuxuu qof dhahaa ma jiro ilaa allah wuxuu siiyaa wixii ka tegay wax ka khayr badan nabiyullaahi ayuub markii ilaahay imtixaanay ehelkii maalkii ilmihii kulli oo ka baaba-een xaaskii unbaa usoo hartay bis muxuu alla yidhi markuu sabray sabray sabarka uu badiyeyoo rabbi u calaacalay ee ilaahay marka uu ducadiisii aqbalay maxaa marka nabiyullaahi ayuub ilaahay siiyey wawahabnaa lahu ahlahu wa mihlahum macahum raxmata min cindina wadikraa lilcaabidiin buu alliirna ehelkiisii iyo iyagoo kale intii uu ilmo lahaa iyo ehelkiisii ehelkiisii ayaan siinay iyo intii oo kalean ugu darnay waaba loo badiyeyba wamilahum macahum mufasiriinta qaar waa soo marnay waxayba dhahaan ehelkii musiibada uga dhintay laftoodaa loo soo celiyay kuwo kalena waa loogu daray oo intii oo kale ah marka ilaahay waa imtixaanay waa ku sabray dheefow ka helay marka haddaad iska qaylisa marka ama aada yacni baroorasho ah gasho ood iska calaacasho oodan ilaahay u calaacalin khalafna ma helaysid wax kuu bedelo musiibadiina iskama qaadi kartid dadka marka in ilaahay xaggiisa ay ku xirmaan oo ay yacni masaa-ibta ku qaabilaan fiqhi saxiix ah ayaa aada iyo aada daruuri oo muhim u ah qodob kale waxa uu yahay markay musiibada qofka ku dhacdo waa lasoo damcaa qof kasta oo cadow ku ah waa damcaa shaydaanku wuxuu damcayaa in maadaama ninkani uu musiibeysan yahay wuxuu iskaga soo dhigayaa inuu u gargaarayo hadhowna marka wuxuu ka tuurayaa jar meel fog buu marka ka tuurayaa khaatimadii buu ka hadlaynayaa meel xunu u wadaa qofka muuminka marka waa inuu basiiro uu leeyahay marka uu musiibada ku jiro cadowgiisa iyo keyrkiisa waa inuu fahamsan yahay walidaalika marka waxaa jirto markii kacbu bnu malik radia allahu canhu saxaabigii konton habeen markii laga aamusnaa oo muddo dheer oo jafwo iyo salaan aan laga qaadaynin iyo dhib fara badan markuu la kulmay iyadana markaa dee ilaahay imtixaana uga dhigaayo markii dambena waa tii qur-aanba uu kasoo dego suuratu tawba aan kusoo marnay run ayaa ilaahay ku imtixaanay kacab markii ay sidaas dhacday ayaa wuxuu yidhi anoo suuqa iska maraayo oo magaaladii madiinaba tii aan aqaanayba aysan ahayn cid isalaamaysa aynan jirin cid ila hadlaysa aynan jirin rasuulkan intaan salaamo ayaan fiirinayaa bal faruuryaha ma dhaqdhaqaajiyey ayaan isdhahayay buu yidhi xaaladaas adag markuu ku jiray warqad ayaa ii timid uu yidhi anoo suuqa maraayo waxay ka timid meliki khasaan boqor marka gaal ahaabay xaggiisa uga timid markaasuu wuxuu yidhi waan maqalnay saaxibkaa wuxuu kugu dhigay walam ilaahay kuma dhigin buu yidhi walam yajcalka allaahu ilaahay kuma ounan yeelin daara hawaanin meel yacni dulli adiga lagugu ihaanaysto ilaahay kuma yeelin walaa madyaca meel aad ku dayacantana ilaahay kuma yeeline falxaq binaa annaga nasoo noo imaa buu yidhi kasoo tag nuwaasika waa ku xiriirinaynaa waxbaan ku siinaynaa waa ku dadaalaynaa markuu aqriyey warqadiibuu marka intuu laalaabay ayuu tinaarka ku riday dabka markaasuu wuxuu yidhi wahaadihi min albalaa midaan lafteeda waa laygu imtixaana buu yidhi tan lafteeda imtixaan kala way markaasuu iska tuuray qofka marka inuu fiqhi leeyahay hal raba haddii maanta dhan lagu haayo taawaraa nalka laga damiyey iyo yani taawar nal haddii laga damiyey muxuu noo sameynaa naga nacan yani dad yacni dad aan nagu diin ahayn bal yacni u dhar dhigtay inay nebi moxamed caayaan sala allahu calayhi wasalam oo dhulkooda lagu caayo kuwa caayo ay garab istaagaan inay inay waxna siiyaanna ma rabaan keliya marka waxay iska dhigayaan inay noo muujinayaan inay ka xun yihiin waxa nagu dhacay markaasaa waxaa la leeyahay taawarkiibaa waxaa laga damiyey caawo nalka kuwana marka waa tabinayaan waxaas nacam war qofka tabinaayo ummadii ma waxuu jeclaysiinaa wax dadkaas dadkaas yani kuwaas aan soo marnay aayadihii hadda nood yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda nalaa la damiyey miyaa kalgacaylna looga raadinaa marka nacam iyada lafteeda min almasaa'ib waaye marka nacam iyada lafteeda min almasaa-ib waaye waxaa la rabaa marka qofkaani iimaankii iyo kelimadii laa ilaaha ila allahu iyo wanaaggii yacni arkaantii iimaanka iyo usuul uddiin ayaan dadkan ku kala gedisannahay saasaan u kala gedisnaanaynaa adduun iyo aakhiraba haddii marka aad ka dhigto marka waxyaabaha yaryarkaa aada wax weyn ummadda uga dhigto waa dhibaato qofka muslimkaana kaalmada laga raba waajibay ku tahay hadduu dayaco waa loo qabsanaa kan adiga walaalka kuloo muslimka adoo musiibeysan hadduunan wax kula qabanin dabcan ilaahay gaaru ugu haystaa laakiin ma keenaysa macnaheedu kii aan iimaankaba aanan wadaagin ayaa kaas ka fiican qalad u hay taas ayb adiga qofkii wax ku siiye keliya walaaltinimadu wax siin waa ka weyn tahay qofkan laa ilaha illa allahu buu kula leeyahay waa walaalkaa muslima hadduu xaqaagii kasoo bixi waayo waa walaal qaldan intaa inaad joogto waa laakiin haddaad tiraa kaasaa nal damiyey kaasaa aniga ijecel waxaas dadka dadka u sheegaa inay ilaahay ka cabsadaan oo ummadaani aynan ku xirin waxaas oo kale ayb weliba waa la soo degdegayaan waxaad moodaa saacadda warkaas la sheegay lasoo degdegayaan ummadii ku dhex baahinayaan dad marka waxaa jira taqaaliidda gaalada iyo dhaqankooda iyo noloshooda ku qanacsan oo aada ugu faraxsanaa jiro oo dadkana ku dhex jiro dadkan marka waxay mar walba ka shaqeeyaan habdhaqanka gaalada inay dadka baraan oo ay uga dhigaan habdhaqan fiican ayaga laftooda marka masaa-ib ay dhinac ka wadaan ayb waxyaabahaas marka masaa-ibta marka fiqigeedu waa badan yahay laakiin intaa hadduu qofku aada u qabsado waman yu'min billaahi yahdi qalbahu wallaahu alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku cilmi badan wa adiicu llaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulka adeeca oo ka dambeeya fain tawallaytum haddaad jeesataan fa inamaa wax kale maana calaa rasuulinaa rasuulkeenna korkiisa waxaa un ah dushiisa albalaaqu gaarsiin almubiinu cad allaahu macbuudka xaqa lagu caabudaa laa ilaaha ku xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahani allaahu alle macbuudka dhabta ah laa ilaaha ku xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahani wacala allaahi alla korkii un keliya falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintii mu'miniintii ilaahay ha isku halleeyeen isaga keliya oo masaa'ibta iyo shiddada iyo dhibka markuu ku dhaco rabbi un keliya ha u laabteen isagaa wax u qabanaye ayb hadday marka adduunyadiina aada weyso iimaankiina aada weyso soo laba musiibo aada u daran soo maaha walidaalika nabiga sal ll l slam masaa'ibta waxaan ka tegay fiqigeedana ka mid ah in markay musiiba kugu dhacdo rabbi inaad ku shukriso maxaa rabbi ugu shukrinaysaa labo dhinac musiibadan mid ka weyn ilaahay waa kugu ridi karay kuguma ridina intaasuu ku ekeeyey taas marka ilaahay in looga shukriyo labo musiibadan haddii maal iyo naf ay ku dhacday laakiin aan diintii lagaa qaadanin iyadana waa nicmo kale haddii diintii aan lagaa musiibeynin maal iyo naf un lagaa musiibeeyey nicmaa haysataa soo maaha walidaalika nebiga qallamaa inuu majlis ka kaco waa yareyd ilaa wuxuu dhihi jiray ducooyinkiisana ka mid ahaa walaa tajcal musiibatanaa fii diinina musiibadeenna diinteenna dhexdeeda ha ka yeelin ilaahu yani haddaadna musiibeynayso ilaahu diinta ha naga gelinin waay ayb ayb marka wacala llahi falyatawakal ilmu'minuun yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ina min aswaajikum xaasaskiina waxaa ka mid ah wa wlaadikum ilmihiina waxaa ka mid ah caduwan ayaa ka mid a cadow kuwa cadow ah lakum idinka cadow idiin abaa ka mid ah faxdaruuhum ka digtoonaada marka iska ilaaliya aayaddan sabab nusuulka waxay yidhaahdaan dad inay soo hijroodaan rabay ayaa hijradii waxaa u diiday xaasas iyo ilmo iyo ilmahoodii baa ka celiyay oo u diiday marka de wax weyn iyo fadiilo weyn ayay dhaafiyeen xaasaskii iyo ilmihii waxaa kaloo la yidhaha cawf bnu malik alashjaci ayaa markuu jihaad inuu aadaba damco ilmo ama xaasas ayaa ku dhegi jiray marka abuu alla marka wuxuu leeyay war xaasaskiina iyo ilmihiina waxaa ka mid a kuwa idinka cadow idinku ahba waayo inaad darajo weyn ilaahay xaggiisa ka gaartaan oo raalli aanshaha alla heshaan hadday idinka hortaagan yihiin cadow bay idinku yihiin cadowgu marka mararka qaar dee cadow oo suurad yacni in cadowtooy inuu cadow yahay aan fahamsanayn baa jiro marka saa darteed hadda xaasaskii iyo ilmihii cadowtooyo ayagu ay isleeyihiin cadow baa tihiin ma ahane waxa ka dhalanayaa wax cadow ficilkiisoo kale ka dhalanaya ujeedku waa intaas walidaalika cumar wuxuu maqlay qof dhahayo ilaahu hay fidnaynin markaasuu wuxuu yidhi war waxaad tiraahdaa allahuma inii acuudu bika min mudilaati lfitan ilaahu fitanka wax dhumiyaan kaa magangelayaa dhehe ee fidno wuxuu yidhi ilmihii iyo naagihiiba waa fidnu yidhi waana la rabaa ha dhihin marka ha iska idlaaqine fidno ilumiso xaqa iga lumiso ilaah ha ii keenin sidaa dheh buu dhihi jiray wain tacfuu haddaad cafisaan ood iska dhaaftaan watasfaxuu aada dhaaftaan wain tacfuu haddaad cafisaan watasfaxuu aada dhaaftaan watakfiruu aada u dhaaftaan wixii ay geysteen oodnan ku ciqaabin fa in allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waay raxiimu naxariis badan idinkana allah idin naxariisanayo waayo ha ciqaabina markaan waa qofkii marka ehelkiisii iyo ilmihiisii iyo dhex joogo aan hijroonin haddii uu soo hijroodo ee uu arko hijradii wixii loogaga hormaray oo diintii uu fahmo wuxuu ku fakarayaa ilmahan iyo xaasaskan ma ciqaabtaa buu isleeyahay waxaanba hadday ku dhaafiyeen ha ciqaabinaa laleeyahay marka safxi iyo cafwi iskaga sameeya iska dhaafa inamaa amwaalukum maalyaalkiina iyo waawlaadukum ilmihiina wax kalaba ma ahane fitnatun waayo fitno waa imtixaan wallaahu alla cindahu agtiisa ajrun baa ahaada ajriga oo cadiimun aada u weynin badan hadaba marka haddaad sidaa ogaataan fattaqu llaha ilaahay ka cabsada maa intii istadactum aada kartaan ood awoodaan ma stadactum ay bistidaacatikum ilaahay ka cabsada ayb fattaqu llaha alla ka cabsada maa intii istadactum aada kartaan rabbi ka cabsadood awoodaan culimada qaar waxay yidhaahdeen aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaatihi aayaddaanaa nasakday cabsida alla dhabnimadeeda ka cabsada midaanna marka waa waay waxay leedahay ilaahay ka cabsada intaad awoodaan marka markii hore waa lagu adkeeyey markii dambena waa loo fududeeyey saasay qaar dhahayaan wasmacuu maqla wa adiicuu adeeca aleh rasuul waanfiquu bixiya waanfiquu nafaqeeya oo bixiya khayran khayr bixiya khayran marka waxaa laga wadaa meeshan maal maxaad u bixinaysaana lianfusikum naftiina darteed u bixiya khayr idinkaa khayrku idin anfacayaay sidaa waa waa laga macneeyey dabarina saasu ku socdayba waxaa kaloo laleeyahay waanfiquu wax bixiya khayran wafcaluu khayran khayr sameeya saas oo kale marka iyadana marka in wax loo soo qadarana waa la sheegay waxaa kaloo la yidhi shardi baa ku jira oo macnuhu marka waxaa weeya waanfiquu waxbixiya yakun wuxuu ahaanayaa dalika alinfaaqu waxbixintaas khayran mid khayr badan lianfusikum u khayr badan buu ahaanayaa sidaana waa loo macneeyay intaba iyo in kalaba ama waanfiquu bixiya khayran infaaqan waxbixin taasoo khayran khayr badan lianfusikum dartiinana oo nafsadiina darteedna u bixiya da masaa-ibtii iyo waxaan iyo yani waxbixintii iyo haddii laysku rakibay oo yacni lays ag dhigay waxaad dareemeysaa marka wax badan oo masaa-iba waxay u baahan yihiin bani aadamka inuu wax waxbixin uga baxsado xaqii walaalkiina uu guto markuu musiibeysan yahay dhinaca labaadna isaga laftiisaa masaa-ibta uga badbaadayo hadduu wax bixiyo wax sadaqaysto mar walbana de maanta maray muslimiintu ka masaa-ibtu uga badan tahay oo maalin walba waxa ay aada maqlayso dadka yacni muslimiinta aada ka dhex maqlayso masaa-ib waayo masaa-ibtaasi marka qof baa naf naf ku weynayo mid baa maal ku weynayo midaa ehel ku weynayo waa noocyo badan tahay mid baa caafimaadkii ku weynayo mid baa waaxihiisa ku weynayo lugihii iyo gacmihii waxaa marka waxay rabaan waxqabad adigii marka haddaad sidaa qofkaa u gargaarto alla musiibada waa kaa ilaalina adigana ayb waqtigii laysgargaari lahaana waa joognaa qofkii markaa de qof walbana waa filayaa waqtigan aan ku jirnay musiibada ay dhaweyd in dadku ay aada ugu yacni nin walbaa uu dadaalayo haddaan aanan islahayn qof aan wax bixinin waa jiraa isma lihi haddana maca dalika marka haddaad shalay i bixisay haddaad doraad bixisay inaan in weli wixii waa furan yihiina lagu dadaalo ayb waman qofkii yuuqa laga dhowro shuxa nafsihi nafsadiisa bukligeeda ama nafsadiisa sharteeda qofkii laga dhowro fa ulaa-ika kuwaada hum iyagoonba almuflixuuna kuwa liibaanay ah in tuqridu llaha in tuqriduu hadaad in tuqriduu haddaad amaahisaan qardan amaah in tuqriduu haddaad amaahaysaan allaha alleh qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan haddaad rabbi agtiisa wax dhigataan ilaahay baahi ma qabo laakiin macnuhu waxay tahay agtiisa inaad wax dhigataan ood u hormarsataan yudaacif ilaahay laablaabee lakum idinka idiin laalaabee wayaqfir dhaafee lakum idinka idiin dhaafee wallaahu alleh shakuurun mid abaalgudid badan waaye wax yar oo bani aadamku sameeyo wax weyn ugu abaalgudaa ayb xaliimun dulqaad badan waaye oo cuquubada aan kusoo dedejinin qofka markuu dembiga galaba hore kama ciqaabayo caalimulgaybi qeybka kan og waaye alle ku cilmi leh waxa maqan oo dadka indhahooda ka maqan washahaadati waxaa joogo kan ku cilmiga leh alcasiizu allaha addoommadiisa ka adag alxakiimu ee falsan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih